kursigan xildhibaankiisa la doortay ayaa ah mid la ysku haysto oo musharaxiinta ka qaybgeli lahayd horey u qaadaceen kuwaasoo sheegay inuu jiro musuq maasuq iyo ergeys dabamarin qaawan iyaguna ay si cad u sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin taasoo ay ka dhabeeyeen oo aysan maanta soo xaadirin goobtii ay ka dhicisay doorashada cabdulaahi sheekh maxamed bakistaan oo ahaa musharaxa keliya ee soo xaadiray doorashada guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka ay ku dhawaaqeen inuu yahay musharaxa buuxiyey shuruudihii loogu talagalay kuwa maqanna ay la mid yihiin balse maqnaashahooda aysan u xayirnaan doonin oo ay qabanayaan doorashada kursigan sida uu halkaasi ka sheegay sarkaal ka tirsan guddi qabanqaabada doorashada oo maqnaashahoodana sababeeyey
sidaasaan ku ballanay wuxuu yidhi waxaad igu tarisaan oo maslaxa ah oo dadkaygu ay isku ogol yihiin waan yeelay waan ninka yeelay maalintii maalintii ku laba ahayd shan iyo labaatankii qof oo laga sugaayey oo beeshiisa ayuu keenay isla maalin habeenkaa la kulanay malaaqa maalintii ku xigtay oo isniintii hore ahayd waxaan u yeernay malaaq ku-xigeenkii oo qeyb beesha ka mida horkacay waxaan idhi waa ii qaybinay shan iyo labaatankanna malaaqii boqol iyo soddon iyo shanta ku jiray oo xaqa u lahaa inuu konton iyo kooga wada keeno ayaa keenaya shan iyo labaatankanna waxaan rabnaa inaad beeshaada ka keentid adiga oo dadkaaga iyo odayaashaada la tashanaysa oo maadaama si isleeg aad u qaybsateen shan iyo labaatanna adigu keen shan iyo labaatanna ha keeno ii sheeg odagii kale ha keeno oo malaaqa ahaa fadhiga anagoo joogno nuu gacansaynay wuxuu yidhi waa inaan shan iyo labaatankaygana keenaa shan iyo labaatanka malaaqa boqol iyo soddon iyo shanta ku jiraan aad keena tidhaahdeen waa inaan aniga keenaa konton iyo kooda waa inaan aniga keenaa ninkaasna waxba malaha xaqi walaalo sharcigu ninkaasuu wax u ogol yahay annaga sharciga ma aanan soo qorin iyadoo keliya hal musharax goobta uu fadhiyo ayay guddiga bilaabeen doorashada iyagoona u sheegay ergada iyo korjoogtada ku sugnayd hoolka in doorashada ay bilaaban doonto laguna geli doono sida iyadoo afarta musharaxba ay joogaan ergadana ay saas ku codayn doonto ergada codaynaysay oo liiska ay qabteen guddiga ahayd tiradooda afartan iyo afar ergo ayaa goobta waxaa soo xaadiray afartan iyo laba ergo oo la garanaynin maqnaanshaha labada ergo ee aan soo xaadirin madasha ergada codaynaysay oo liiska ay qabteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay ahayd afartan iyo afar ayaa laba ka mid ah ay maqnaayeen waxaana hoolka fadhiyey afartan iyo laba ergo kuwaas soo codeeyey markii ergada ay codaysay la tiriyey codadkii ayaa sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ku dhawaaqay natiijada codbixinta doorashada
musharaxiinta wuxuu cabdulaahi sheekh maxamed leybaishan coda heli soddon-ishan coda heldood cabdulqaadir cabdulaahi sheekh maxamed soddon isha codahel cabdulqaadir sheekh maxamed nuur lama cod yaheli xasan macalin ibraahim walbama helna isaaq khaliif sheekh afar codaheli hal cod halaawi lama qofna maamulku qayb galin doorashada mukoyn macnaa mukoyn codadkii taaqnay kahayna afartan afara kahayn afartan iyo lama qof yaa codaykii toddon iyo shan cod midda helay cabdulaahi sheekh maxamed
sideed iyo labaatankii abriil sanadkii laba kun sideed iyo tobankii ayay ahayd markii kursigan uu ka geeriyooday allah u naxariistee xildhibaan hore khaliif sheekh cabdulaahi duure oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalk soomaaliya tan iyo xilligaasi kursigan waxa uu ahaa mid ay soo jiitamaysay doorashadiisa maanta ayayna dhacday iyadoo weli uu jiro isjiijiidkii ragaadiyey taasoo muujinaysay goobta doorashada oo ay ka maqnaayeen musharaxiintii la tartami lahayd cabdulaahi sheekh maxamed bakistaan oo ahaa musharaxa ku guulaystay kursiga baarlamaanka federaalk soomaaliya